أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu waaweyn saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland isagoona eedeyn kulul u jeediyey murtad xasan garguurte kooxaha kacdoonka suuriya ayaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaare cusub kadib riditaankii maamulka nusayriga bashaar al asad kulan wadatashi oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo beesha saruur ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada mudug mid ka mida beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejiyey tiro xoolo geel ah oo ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaasi war kaleo ku saabsan dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool faahfaahinta ku saabsan howlgalladaas waxaa inoo soo koobaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka cabduqaadir rabbaani bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul aakhir sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen qeyba kamid a wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose dhanka banaadir howlgal barakeysan oo qarax ayay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho walaalka rabbaani qaraxan waxay mujaahidiintu la baahsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah inta la xaqiijiyay allah fadligiisa waxaa qaraxan ku bakhtisay ilaa iyo laba sargaal oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabo muuse moos oo ahaa taliyihii ururka murtadiinta ee deegaanka arbacow sidoo kale waxaa sargaalka labaad lagu magacaabaa kuuriyaan oo ah isagana ahaa taliyihii qeybta caafimaadka ee ururka murtadiinta ee arbacow degan sidoo kale walaalka rabbaani qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa saddex askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale burburay gaariga cabdibilaa ah ee qaraxa uu haleelay iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad a looga maqlay deegaano badan oo dhaca wadada xiriirsa muqdisho iyo afgooye dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada xudur oo kamid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelbarde dhanka shabeellada hoose howlgal qorsheysan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wadada xiriirsa degmooyinka afgoy iyo walweyn allah fadligiisa waxay ku qabteen oo gacanta ay ku dhigeen gaari nuuca dindiishaha ah oo ay leeyihiin murtadiinta kaasi oo agab ciidan geeyey saldhig beledowle islamarkaana doonayay inuu dib ugu laabto magaalada muqdisho gaarigaasi mujaahidiinta ayaan isagoo badqaba gacanta ku dhigay walaalka rabbaani howlgalladan waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaartii murtadiinta duulaanka gardarada ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wajihaadku mubaarak kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkan abu xasan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
kataa'ib al ikhbaariye ayaa mar kale baahisay fiideo ku aadan qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiya wilaayaadka islaamiga markan waxay kaamirada kataa'ib al ikhbaariya soo bandhigaysaa qaybinta sakada oo laga qeybiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow waxaa dadkan masaakiinta iyo fuqarada loo qeybinaya xoole isugu jiray ari iyo geel iyagoona dadka qaar ay heleen ari halka qaarna ay geel heleen qaar ka mid ah dadkii masaakiinta iyo fuqarada ahaa ee nasiibka u yeeshay inay qaataan sakada xoolaha nool oo ka soo muuqanaya kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa faahfaahin ka bixinaya xoolaha ay heleen iyagoona mahad alle kadib u mahad celiyey xarakada shabaab ulmujaahidiin
anigoo ah yuusuf xan- xasan cabdulaahi Een, halkaan aan joogno maanta waa degmada aal cali Een, waxaa laga bixiyey hayaa sikaayaadkii Ee, waxaa igu s- waxaa maanta igu soo aaday qaalan geel ah Een, ilaahay ayaa ku mahadsan ka sokow Een, waxaan u mahad celinaynaa walaayada maxaan ku dhahaa een, noo aaminsan in maxaan ku dhahaa sikaayaadka nala siiyo Een, waxaa kaloo halkaan maxaan ku dhahaa iyagana ugu duceynaynaa dadka laga soo qaaday inuu ilaahay u barakeeyo Een, maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay een, mujaahidiinta khayr allaha siiyo een, oo aan maxaan ku dhahaa dhammaan lahayn gaalada allaha jabiyo jazaakum allahu khayr anigu waa cabdi cilmi ishaaq oo jooga degmada caal cali halkaan maanta waxaa lagu qaybiyey zakaayaadka aan halay rafagiil aan helay waan ku maashin magacayda daawid cabdilla cismaan maanta ceel cali saldhigga jooga hal ne- neef geella halisi oo hal eh u mahadsantahay fa- farxad ilaaha weyn ilaahay wax ka weyn male farxad weyn waa haysa anuu magacayda cali barrow la yidhaaha degmada ceelcada ku sugan ka soo qayb galay Een, walaayada wax qaybinaysa masaakiinta u qaybinaysay ee qayb midaaxana waxay u soo gaaray shan neef ay yihiin walaayada kale allaha ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiye midnanka allaha qaweeya walla xasan cismaan abiidir xaliiqa waxaan joogaa degmada ceel cali ee walaayada hiiraan masisi shan neef oo eri ah aa ku mahadsan yihiin eradaasi gaala allaha jibi gaadiid maxaafada kor allaha ka dhigo magaciiga cali cismaan cali waa waxaan ka imaa kamida cagxoog waxaan imaa degmada ceel cali mujaahidiintaan shan neef isiisay waana ku mahadsan yihiin
waa fiidiyowgii shan iyo tobanaad ee laga soo saaray qeybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ee ay baahisa kataa'ib al ikhbaariya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland isagoona eedeyn kulul u jeediyey murtad xasan garguurte cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya murtad daahir aamin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul uga hadlay xiisada ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland murtad jesow ayaa ku eedeeyey murtad garguurte iyo kooxdiisa inay qalad ku haystaan murtad axmed madoobe waxa uuna sheegay in garguurte uu dantiisa ka waayay jubbaland waxa uu sidoo kale murtad jesow cambaareeyey maleeshiyaadka ay kooxda riddada ka dejisay deegaanka raaskambooni maxaa lagu diida maxaa ciidan loogu gura maxaa colaad loogu hurna maxaa as- ninkaa xabsi loogu dira khiyaano qaran hadday tahay halkaanaas joogay oo khiyaano qaranba u galay ee wax doorashada ka baxsanba uu sameeyey halkaa gurigaas ii muuqdo uu deganaay maxaa loo xiri waaya markaas fiir dembi loo dhoodhoobaa waay ma ogi dembiba kuma hayaan sidii ay kula shaqayn jireen wax ka baxsan hadduu sameeya ha noo sheegaan tiifiyada ha tagaana ha yidhaahdeen axmed tii aan ku caanshuubi jirnay mid ka duwan ayuu sameeyey ha dhahaan ra-iisul wasaaraha wuxuu ahaay ninkii dastuurka noo akrinaya puntland ee doorashada gacanta u hayo qodobka lixdan iyo lix farqada labaad ee ayaa noo ogolaanaya madax bannaani inaanu xaq u leenahay inaan qabsano doora axmed maanta xaq soo uma laha qodobkii lixdan iyo lixaad farqadiisii labaad sideedii waa axmedaana qabsada waana isku caano shuba maxaa lagu diida sidaan rabay noogula shaqeey may hadduu dhaho sidii ay kula shaqayn jireen wax ka baxsan hadduu sameeya ha noo sheegaan tiifiyada ha tagaana ha yidhaahdeen axmed tii aan ku caanshuubi jirnay mid ka duwan ayuu sameeya ha dhahaan wixiis axmed samayn jiray iyo wixiis walaaqin jiray ee u sameeyey ayagaana baray waxaad ku waxaad bartay maanta ha ku mucaaradin ciidana soo goosta ciidanka soo goosanaya yay ka goosteen yayna u soo goosteen ciidanka waa daraawiishtii koonfur eh, muxuu ahay jubbaland qorigiis jubbaland ku ilaalinaya markay iskuula yimaado wareer dhulkaaga inteed ugu socotaa inay dhahaanay ku celiyaana wa laakiin ninka soo goostay eh, muxuu ahay etoobiya ninka soo fakaday iyo nin eh, kenya soo fakaday inay u ekaay ay u ekeeyaan oo ay dhahaan ciidamada soo goost ay ka dhigaan qalad waa xiisada ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa iyadoona ay suuragal tahay in labada dhinac uu dagaal ka dhex qarxo kooxaha kacdoonka suuriya ayaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cusub kadib riditaankii maamulka nusayriga ee bashaar al asad abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kadib kulan saacado badan qaatay oo magaalada damishiq ee caasimadda dalka suuriya ay ku yeesheen hoggaanka xoogagga mucaaradka suuriya ayay ku magacaabeen ra-iisul wasaare cusub oo kumeel gaar ah kaasoo soo dhisi doona xukuumad kumeel gaar ah oo sii maaraysa talada dalkaasi ra-iisul wasaaraha cusub ayaa loo magacaabay maxamed al bashiir oo xubin ka ahaa guddiga siyaasadda ee kooxaha mucaaradka wuxuu soo noqday madaxa waaxda qalabka iyo sahayda ee shirkadda gaaska suuriya iyo shaqooyin kale oo sanadkii labada kun kow iyo tobankii ka hor intuusan ku biirin kooxaha mucaaradka uu soo qabtay bilihii ugu dambeeyey ayuu ahaa madaxa xukuumadda badbaadada ee deegaanada waqooyiga suuriya gaar ahaan gobolka idlib ninkan ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee suuriya ay yeelato kadib riditaanka asad waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu soo dhiso golo wasiiro oo la wareegaya wasaaradaha ugu muhiimsan ee waddanka kulan wadatashi oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo beesha saruur ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
shirkan wadatashiga oo ka dhacay degmada jowle ee wilaayada mudug ayaa waxaa qabsaday beesha saruur ee degta wilaayada shirka ayaa waxaa looga hadlay aayaha beesha saruur waxaana ka soo qaybgalay dhammaan waxgaradka beesha saruur waxayna ka soo saareen bayaan si wada jir ah waxgaradka beesha bayaanka ka soo baxay beesha saruur waxaa akhriyay cabdulqaadir guutaale wadatashi dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow adkaynta dhaqanka shareecadda islaamka labo beeshu waxay qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah dhimasho iyo dhignoolba saddex sidoo kale beeshu waxay isla qaadatay inay ka qayb qaadato la dagaalanka daroogada noocyada kala duwan taasoo cadowgu u soo dusiyo dhulka shareecada lagu maamulo afar beeshu waxay u saartay guddi bulshada wacyigeliya arrimaha kor ku xusan bayaanka oo ka koobnaa qodobo dhowr ah waa ay soo dhoweeyeen nabadoonada beesha saruur shirkaas oo looga hadlayay dadka midaynta beesha reer saruur magarkacis iyo wixii diinta islaamka ogoshahay inay wada bixiyaan oy ka midoobaan iyo ayadoo lagu dabargoynayo muqadaraadka iyo waxa diinta islaamka dhaawacaya shirkaas runtii wuxuu ahaa shir lagu lafaguray arrimo aasaasiya ee bulshadu aada ugu baahan tahay ayuu ahaa shirkaas waana lagu guulaystay
qodobada la isla gaaray oo la akhriyey waa sax waxaan rabnaa marka waa la wada jooga ciduuna nagaba maqnaa annaga beesha saruur madarkicis waxaan ku heshiinay sidaas la soo akhriyey waxaa lagu lafaguray arrimo asaasiya oo dhammaantood meelo badan taabanaya oo shareecada islaamka iskula dhex jira iyo wixii diinta liddi ku ah iyo wixii shareecada islaamku xarimtay in aan ka joojinno iyo ciddii muxuu ahaayey aan ku aragno ama aan ku maqalno waxaan taageersannahay shareecada islaamka inaan xoojinno inaan garab istaagno wixii ka soo horjeedana naf iyo maal aan u la dirirno naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin ayaa kelimad ka jeediyey madasha wadatashiga ah horta marka koowaad waxaa jirtay baahi kalliftay inay dadkaanu tashadaan waxaa batay dhacdooyinkii ayaa aada u batay maadaama gaadiidkii oo batay qaantii ayaa waxay noqotay iyadoon tii hore la bixin oo tii ka dambeysay aan la bixin oo tii ku xigtay aan la bixin inay iska socoto sidaa daraaddeed dhibkaas ayaa keenay dadku inay tashadaan oy isu kaalmaystaan dhibka waxaa haddana la ilaalinaya oo sida diinteennu ayba in amrayso waxdada iyo midnimada iyo towfiiqda ummadda waxaa soo baxay qodobadan hadda bayaanka lagu akhriyey in la wada bixi caailada haddii ay ka badan tahay afartan halaad iyo diyadii maaragtay iyaduna khada a ahayd sheekh xasan abu xamza waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa la dardaarmay dhammaan odayaasha beesha saruur inaysan war noqon iyo warqado la qorqoray aad u fulisaan sida aad u ballanteen ballantaas inay inkaga fusho ilka wada jiray wax ku gooyaan in la dadaalo shuurada la badiyo hadba ma og tahay la dhuudhuujiyo meesha ay ka dabacdaba la dhuujiyo go-aamadiinna waxaa ka mid ahayd inaad guddi iska soo saarteen wacyigeliyo oo daroogadii iyo dhibaatadii iyo wixii ma ogtahay fasaadkii waddanka ku jiray deegaanada beeshu degto dhammaanteed in ay soo maraan taladiinay ku jirta taana insha allahu tacaala waxaan dardaarmaynaa in la dedejiyo waxani waa dhibaato soo korortay runtii caqligii baa suulay maalkiyaa la baabi'iyey oo naftoodii dayacay oo wixii ilaahay siiyey ku iibsaday naftoodu wax ay ku halligmayso ku iibsaday marka caqli ma dhaqno maal ma dhaqno sharaf ma dhaqno wax dhaqan lama arko fidnadaas marka faafaysa in laga hortago xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyatihi in aan dabaqno ugu dambayntiina mid ka mid a beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayadaas ku wareejisay tiro xoola nool ah oo ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas walaalkeen abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxay ahayd munaasabad beesha coormale oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay hadiyada ugu wareejinaysay mujaahidiinta waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsanay wilaayada munaasabadda geela wareejinta waxa ay ka dhacday deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo oo ay degto beesha coormale waxaa hadiyadan ciidamada mujaahidiinta loo marsiiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoona goobta uu ka hadlay suldaanka guud ee beesha coormale suldaan cabdulqaadir maxamed cali anigoo ah suldaanka beesha coormale ee labada jubbo suldaan cabdulqaadir maxamed cali waxaan toban neef oo geela oo looga ku wareejiyey wilaayada jubbada hoose geelaas oo aan ahayn kii ugu horreeyey aan ahayn kan ugu dambayn doona ee waxaan ku wareejiyey walaayada jubbada hoose maadaama muxuu ahan annagoo odayaala aan galnay beeco in aan infaaq fii sabiilillaahi mar walba aan bixinno xarakadana aan garab istaagno tiina tanna tii bay ka mid tahay oo waxaa lagu garab taagan yahay xaraka shabaab mujaahidiin iyo dhallinyarada duurka jiifta oo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda ay ku dhacayso inaan ka farxinno mar walba oo aan barbar istaagno naf iyo maalba marka naftiina waa iska diyaar maalkiina intaasaaba ka mid ah bilowii dhammaadna ma ah waana socon doonaa intii jihaadkaas uu socdo insha allaahu oo ilaahay gacanta dhulka islaamka o dhan oo ilaahay gacanta micnaha u geliyo sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiqani cabdulaahi moxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona bogaadiyey kaalinka ay qaadanayaan beesha cormale iyo sida ay u muujiyeen garab istaagga mujaahidiinta walaalaha reer cawramale ee maanta halkan ku wareejinaya geela ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jilib xidhan furimaha cadowga hor fadhiya ee wilaayada jubbada hoose oo ugu horreeya suldaankooda cabdiqaadir maxamed cali khayr allaha siiyo beesha guud ahaan allaha barakeeyo runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo aad noo farax gelinaysa maxaa yeelay kow iyo labaatankii ayay ahayd markii golaha nuqabada jubbada hoose la dhisay ee beeco ay mar kale maartayay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ay galeen inay diinta aan la garab istaagayaan say horey u garab taagnaayeen ay dardargelinayaan cadowga maartay wilaayada jubbada hoose meelo ka mida joogana ay u sacyinayaan sidii maartayay isagoo dullaysan looga kicin lahaa marka beesha reer cawra male way bilowday waxa ugu horreeya oo diinta alle loogu gargaaro kitaabka alle loogu gargaarahayo mujaahidiinta loogu gargaarahayo dadka muslimiinta ee maaragtay la gumaysanayo ee la laciibsanayo ee maaragtay diintoodii laga fasaadinayo ee dhulkoodii maarata hantidoodii laga fasaadinayo waxa ugu horreeya lagu bixiyana waa maal maalka ayaa asala waa naqanaa qur-aanka inta badan ee ku soo aroortay maal iyo naf maalka ayaa badan ilaahayna u tartama buu leeyahay falyatanaafasi ilmutanaafisuun khayrka u tartama muslimiinay mujaahidiintuna kuma sii jiraan weliba iyagu waxay u jirib xidhan yihiin oo naftooda ay ka gateen ilaahay qabaa'ilkana waxaan ku boorinaynaa sida walaalaheen reer cawra male way bilaabeen khayrkii iyo wanaaggii iyo maalkii bixintiisii qabaa'ilka kale ee wilaayada jubbada hoosena sidii aynu maarata beecada ku gallay inaynu naf iyo maalba saan horey ugu bixin jirnay ugu bixinno jihaadka oon cadowgaa ilaahay maarata ka dafcinno maarata cadowguu tabadareeyey waa qorax sii dhacaysa idamka ilaahay ilaahay baana inoo ballan qaaday inuu maarataay aan guulaysanayno qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii dambe sii xoojiyey dardargelinta kaalinta ay ku leeyihiin jihaadka ka socda bariga afrika dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale beesha harti ay bixiyeen tiro geelaha ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka warbixintaas aad dhegeysateen ee walaalkeen abu ayman inoo soo jeedinaya ayaa warkeeni subaxnimo saaka u dambeysatan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir